yeremiya cutubka afartan iyo labaad markaasaa saraakiishii ciidamada iyo yoxanaan ina qare'ah iyo yesanyax ina hushacya iyo dadkii oo dhan kii ugu yaraa ilaa kii ugu weynaa way soo dhowaadeen oo waxay nebi yeremiyax ku yidhaahdeen waan ku baryaynaaye baryootankayagu ha ahaado mid hortaada lagu aqbalo oo waxaad noo baridaa rabbiga ilaahaaga ah annagoo ah kuwan hadhay oo dhan waayo kuwa yagaan yar ayaa ka hadhay dadkii badnaa sida aad adiguba indhahaaga noogu aragtid noo ducee si rabbiga ilaahaaga ahu uu noo tuso jidkii aanu ku socon lahayn iyo wixii aanu samayn lahayn markaasaa nebi yeremyax wuxuu iyagii ku yidhi waan idin maqlay oo bal eega rabbiga ilaahiinna ah sidii ay ereyadiinnu ahaayeen ayaan u baryayaa oo wax alla wixii rabbigu idinku soo jawaaboba waan idiin sheegayaa oo waxba dib idinka caysan maayo markaasay yeremyax ku yidhaahdeen rabbigu dhexdeenna ha ku ahaado markhaati run iyo daacad ah haddanaan wada samayn waxyaalihii rabbiga ilaahaaga ahu uu noogu soo kaadhiibo oo dhan hadduu wanaag yahay iyo hadduu shar yahayba annagu waannu addici doonnaa codka rabbiga ilaahayaga ah kaasoo aannu kuu dirnay si aannu u nabdoonaanno aawadeed markaannu addeecno codka rabbiga ilaahayaga ah oo toban maalmood dabadeed ayaa eraygii rabbigu yeremyax u yimid markaasuu u yeedhay yaxanaan ina qare ah iyo saraakiishii ciidamada ee isaga la joogtay oo dhan iyo dadkii oo dhan xataa kii ugu yaraa ilaa kii ugu weynaa oo wuxuu iyagii ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil oo aad igu dirteen inaan baryotankiinna hoortiisa geeyo wuxuu leeyahay haddaad dalkan sii joogtaan waan idin dhisi doonaa oo idinma dumin doono oo waan idin beeri doonaa oo idinma rujin doono innaba waayo waan ka qamamooday masiibadii aan idinku sameeyey boqorka baabilon oo aad ka baqaysaan ha ka cabsanina rabbiga wuxuu leeyahay innaba isaga ha ka cabsanina waayo aniga idinla jira inaan idin badbaadiyo oo aan gacantiisa idinka samata bixiyo waanan idin naxariisan doonaa si uu isagu idinku naxariisto oo uu dalkiinnii idinku soo celiyo laakiinse haddaad tidhaahdaan annagu dalkan deganaan mayno oo codka rabbiga ilaahaaga ahna adeeci mayno oo aad tidhaahdaan maya laakiinse waxaannu tegaynaa dalka masar halkaasoo aanan dagaal arki doonin amase aanan buunka dhawaaqiisa maqli doonin oo aanan ilnaba kibis u gaajoon doonin oo halkaasaannu degganaan doonnaa haddaba sidaas daraaddeed kuwiinna dadka yahuuda ka hareeyow bal ereyga rabbiga maqla rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay haddaad wejigiinna ku qumaatisaan inaad masar gashaan oo aad u tagtaan inaad halkaas degtaan markaas seefta aad ka cabsanaysaan ayaa dalka masar idinku gaari doonta oo abaarta aad ka baqaysaan ayaa dalka masar idinku heli doonta oo halkaasaad ku dhiman doontaan oo saasay wada noqon doonaan dadkii wejigooda ku qoomaatiyaa inay masar galaan oo ay halkaas degaan waxay ku dhiman doonaan seef iyo abaar iyo balaayo oo midkoodna kama hari doono kamana baxsan doono masiibada aan korkooda ku soo dejin doono waayo rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay sidii canaaqaygii iyo caradaydii ay kuwii yeruusalaam degganaa ugu dhaceen oo kale ayaan caradaydu idinku dhici doontaa markaad dalka masar gashaan oo weliba waxaad wada noqon doontaan wax aad loo karho iyo wax laga yaabo iyo inkaar iyo cay oo meeshana mar dambe ma aad arki doontaan innaba kuwiinna dadka yahuudda ah ka hadhayow rabbigu wuxuu idinku soo yidhi masar ha tegina haddaba bal si xaqiiqo ah u ogaada inaan maanta idiin digay waayo idinku nafsadiinnaad aad u qeeyanayseen maxaa yeelay waxaad ii dirteen rabbiga ilaahiinna ah oo aad iigu tidhaahdeen rabbiga ilaaheenna ah noo bari oo wax alla wixii rabbiga ilaahayna ahu oo kuu soo yidhaahdaba noo soo sheeg oo annaguna waannu samayn doonnaa haddaba maanta xaalkan waan idiin sheegay laakiinse idinku ma aydan addeecin codkii rabbiga ilaahiinna ah iyo wixii uu igu soo kiindhiibay toona haddaba bal si xaqiiqo ah u ogaada in meesha aad doonaysaan inaad tagtaan oo aad sii joogtaan aad seef iyo abaar iyo belaayo ugu dhiman doontaan